barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha maarj waa afar sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka soo codsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada galinsoor oo isu abaabulay in ay dib u soo celiyaan bilicda magaalada wax walba xarumihii dowladoo burbursanoo kale inaa anaga anagoo dad shacaba ah oo aan dowladna taageerin oo cid kaleeto aysa waxna siinin jeebkeena intaa wax ka qorshayna bishii qof walba wuxuu iska jaro kale iska jaro xarumaha dowladoo jajabanoo kaleeto wixii aan bilicda kusoo celin karinoo kaleeto inaan ka qayb qaadano oo magaalada bilicdeeda kusoo celin sidoo kalena qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah hal abuurada ku nool magaalada boorama oo ka sheekaynaya waayihiisii dhallinyaranimo waxaad tidhi gabadhuguba baanahay laga goynin dabarkii oon lala gelin gelin gurigooda joogto gasha hooyo dadgeesuga baxayno la gardaadin baanahay ninba arag kuma garangaldaadee maxaad uga gol leedahay bay tihi
dhinaca heesaha barnaamijka waxaan maanta oo jimca idiin haynaa
sheekooyinkaas heestaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xuduudda dalka macedonia gaar ahaan dhinaca xigta dalka griiga waxaa ku sugan qaxooti aad u tiro badan oo intooda ugu badan ay kasoo jeedaan dalka syriya halka ay weheliyaan qaxooti kale oo ka yimid dalalka ciraaq iyo waqooyiga afrika waxayna cadho aad u ballaadhan ka muujiyeen xaaladda ay ku sugan yihiin iyo sida looga xidhay xuduudaha ay uga tallaabi lahaayeen qaaradda yurub qaramada midoobey ayaa sheegtay in goobta lagu magacaabo idomeniya ay ku sugan yihiin ilaa toban kun oo qaxooti ah tiradaasina ay maalin walba ku kordhayo so ilaa laba kun oo kale dalka griiga ayaa sheegay in bishan oo keliya la fili karo ilaa toddobaatan kun oo qaxooti ah
qaramada midoobey ayaa sheegaysa in ugu yaraan shan iyo labaatan qof la dilay boqol iyo labaatan kalena uu dhaawac soo gaaray kana soo gaaray weerarkii bishii hore lagu qaaday dad shacaba oo ku jiray hooyii qaramada midoobey uga samaysay deegaanka layidhaahda malakaal oo ku yaala dalka koonfur suudaan xafiiska qaramada midoobey ee isku duwidda howlaha gargaarka ee oja ayaa wararkii u dambeeyey ee dhimashada iyo dhaawaca ee dadka lagu dilay deegaankaasi soo saartay jimcahan maanta ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa in badan baynu caashay horta waxyaaba badan ka sheekaynay dhallinyarada maanta aynu ka sheekaynay allaguba
dhalinyaradii hore ayaynu dib ugu noqonaynaa maanta dhalinyarada hore waa kuwa mismaacilo ma Ah, qof- dhalinyarada hore qof waliba xilli buu dhalinyaranimo soo maray waa garta marka waayihiisaa dhalinyaradu mar kasta uu u sawiran yahay waa garta weli dhalinyaro ismoodaa dhalinyaro muuse axmed carab oo kale waa hal abuur ee ku nool magaalada boorama waana heello maal macnaha waa dadka heellada iyo aadka ugu dheereeya habeenkii sacabka tuma aad iyo aad aad iyo aad wuxuu ka sheekeynayaa kun sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankii waa shalay ismaaciilo Way Shalay kula- ba?
way kula fogta adiga Mun sha- mun shalayba kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sideed disember waa lixdan iyo sideed yaa waa shalay ismaaciilo imsa kasoo wareegtay bal xisaabi waa konton sano iyo wax lamid a de waa dhowr iyo afartan sano baa kasoo wareegtay hay marka xilligaas anigu ila fog tahay
hay marka xilligaas ayaa habeen isagoo ciyaar gud ma- macnaha meel lagu ciyaarayo oo dooxa een la yidhaahdo een, harawe oo galbeedka xigta magaalada boorama lagu ciyaarayay waa garta oo fiidka de lasugu yimaado Fiidkii la dhalinyarada isugu iman jiray.
hay marka wuxuu ka sheekeynayaa isagoo wuxuu yidhi dhinaca hal abuurka beriga kuma wanaagsaneyn hay laakiin gabadhunbaa meesha ciyaartay ugu daandaansatay hay marka qaybtan hore wuxuu kaga sheekeynayaa isaga iyo gabadhii wixii kala raacay hay habeenkaas marka marka wuxuu leeyahay daandaansigii baa anigan iga keenay inaan xoogaa ku Daandaans- dardaro daandaansigii baa iga keenay marka wariyaha v o a boorama haashim sheekh cumar good ayuu u warramay muuse axmed carab waa hal abuur degan magaalada boorama in badanna sameeyey suugaan fara badan ruwaayado abwaan ku soo dhowow idaacadda ee v o a ood mahadsan tahay barnaamijkayga dhallinyarada maanta ayaan maanta kugu soo dhoweynaynaa abwaan waxaad nooga warramaysaa sheekadii kugu dhacday ead ii sheegtay inay sheeko dhaba ahayd idin dhex martay kaaha inaad nooga warranto jacaylkaa iyo qisadaasi sidii ay kugu qabsatay iyo sidii ay u dhacday waad mahadsan tahay horta waxaan hambalyeynayaa adeecadda maarata b o e-da ee maraykanka siddeed iyo lixdankii bishii koowaad ee, shan iyo labaatankeygii ayaan ku kulannay aniga oo fasaxa oo maaragta faransiiska u shaqaynayo jabuuti ka soo baxay ayaabaan ku kulannay maaragta harawe kaga weynoo caalami oo harwa ayay inama i keeneen saaxiibadeeda markaa afar nin baan ahayn aniga la afar markaa dabadeedna ee, laba saf ayaa ayaa maaragta loo ciyaaray waxaa la ciyaarayay ciyaarta xoog weyn la yidhaaho ayaa la ciyaarayay ciyaarta ee, hidiyo dhaqankuna way fara badan yihiin dee safkan ayaa maarata safkii inamadaas ayaan ugu qabanay afarteediina martida ahayd dabadeedna markaasay dee inan baa de halkaa iga soo horjeeda dheer oo qurux badan aniguna maaragta de idin yaroo gaabanoo kacaankaygii u horreeyey baan ahay laba goor bay heelada ii soo martay inantaas ilaahayna qurux buu u dhameeyey oo qoorna iskumaan lihin markaa markaasi ayay laba goor kolka ii soo martay kolkii labaad bay haddaba maaragta sintay igu dhifatay bilcaan kolkaas sacabka goynayna anna dee markan yara maaragta fuktaanka raggu yahay ayaan ahay waana gaabanay naagtana kor baan u egaya way iga dheer tahay markaasaan iyaan idhi inankii bartida aan wadahayne isku xignay noo soo wadmaraysa ciyaar iyaan gacanta qabto safkii inamada ee xaggii dambe aan la tegay inamadii bay haddaba kaahna u u maraysaa ee- ee ciyaartii waa naag waxgeysatee hoosta iga soo egaysa haddana anna hoostaan ka eegaya waa laba biyo hoostooskaa raatay weya war naagtaasaa yaa maaragtaa sintay igu dhifato maaragtaa ay gardarraysatee hees baan u tiray bay jawaabaysaa anna berigaa horteed hees alle heesa jebiye waxaa jebiyey walaa gabay walaa waxaan tiriyey ma jiro hees haddana nafteeda waa ku kalsoonay haddana marka ina tanina inaan adkaraysa maaha inay afkaaga hayso ee u- dhigtay kuu geysatay iska qabiga wallaahi haddaan qaba baan kayn dhulku wuu qabooyahoo baraf baa ka dhacaya markaasaa markaasaa yidhi waa tii aan doonayo imika helay bacdamaa abwaanaday tahay markaasi buu yidhi waayahay dee ina tiri geel iyo oogiya geel iyo faras bay ku faani doontaa heesii dee dadkii dhadhan u yeelan maayaan anigu guban iyo guuyeelaan baan ku faanayaa baan kayn guban iyo guuyelaan caydh baan hayacna ayaan ku faanayaa baan hay cayd way ku cay way ku cay way cay badan tahay buui. hay cayda baan ka yidhi waanu ururin gafkaasoo kol kolkaydi kolkaan maarata isla galbadno ayaan guryadeeda usoo saar ku soo saarayaa baan ka yidhi heestii baan ku soo noqday bal naagta war gabadha dhaa iska baadhid baan yidhi haddaba inay doonna tahay inuu nin- nin qa- inaa inaa la qabo dee bal iska baadhid baan ka yidhi markaasaa waxaan idhi ku bilaabay geeyada gammaankaa geesimuu guddoonsaday laga keenay guryada loo soo galbinayaa mise waaba gabadh gub laga goy shakaalkii geedada isaartay igu gaaf igu gaaf wareegtay waana geedada igu dhifatay weeyaan ee sinta sidaa igu dhifatay markaa dee waxaan ahaa dhiyaro yaro gaaban dee curriyaan lagu ahaa oo gaaban sadda imika baan u gaabana iyadoo dee gabadh ti jilayd ma garanaysaa war waxaan ad u maraysay ma ilmo dhashayba haa ubay malaa dee niyadeedi ka tidhi ma garanaysaa oo sinta saasay igu dhifatay waan markaa u fikiraan kolkaas tixdaa u tiriyey bay gacan qaadii la timiday inantu sankaasay taagaysaa meeshaba iyadaa haysataba markaasay gacanqaad bay la timid oo nin waxaa lihi nin iska iska kee xajinaya ma tahay oo isuba waaba lagu sheegay waxaad hayso soo daabaan laguna keeni markaasay ayay dib u noqoto sacabkii baa dee maaragtaa kolkay gacan qaatay baa sacabkii lagu dhuftay inay sacabkii war argagaxay markaas war sacabkan iyo dabaladan waa maxay inagoo waxa la isku yaqaano oo dadkiisa yana iskugu hanaaqin weeyaan inay intay dhex joogsatay dee ii jawaabtay waxaa tidhi gabadhguba baanahay laga goyni dabarkii oon lala gelin gelin gurigooda joogto uga shahooyada geesuga baxayno la gardaadin baanahay ninba arag kuma garan gardaadee maxaad uga gol leedahay bay tihi waa tan ii sheegtay dee inay- inay madax bannaan tahay dabadeed ee, ciyaartii baan ku soo noqday waxaan idhi gay ana gayooday kaaga soo gudaanahay kuu soo gubtaanahay guurra waan go'aasay guuya iima soo gelin kaa fura garayskee gurigiinna ii gogol axanaaq baan leeho markaa maaragtaa ciyaarta cirkaa ku laasho baan loode markaa dabeed la dabagal baan leeho magaranaysaa waxaan raadinayaa meelaan qabtaan doonayaa magaranaysaa markaasay iyaa tiri waxay tiri kaa garayskayga goy karin godahayga qabanay gabadhuu garaadilay gunya aan ka keenin ima geya ha gaabsado ii gogolna waa godob goboliyuuna kuu dhig iskaga tag bay tiri gegada maxaa ka samaynaysaa anna waa ku soo noqday markaasaan u jawaabay heestii ima geya ha gaabsada gabadh yahay gudmaanay gobta lagu gamaanahay loo gogol dhigaanahay kaasina gafigu yahay kolka xiga kuku guursa baanay kaa goyn garayskoo kugu ridan gataalkoo kolba kaaga soo guri godob kaaga sii dayna kol labaan gardarrada ku soo celi baanuunay
kaasi wuxuu ahaa haashim sheekh cumar good wuxuuna cashayda wareysanaya muuse carab oo ah hal abuur heellamaal ah dee adiga sideed iyo lixdankiina waa kii kula dhowaaday ya qof walba wuxuu ku cabiraa ismaaciilo ma- een, muuqaalka Intuu- u muuqda intuu arko marka iyo adigu intuu sheeko ka soo gaaray malaha adigu xisaabta waxay kaaga soo bilaabatay een, een, sagaashamaadkii maba garanayo meelay iga soo bilaabatay marka cashay qayb kale oo wareysigaa ka sideed iyo mid ah lixdankii qaabka u tiri waxaan dareemin aad kuula fog tahay anigu ilo- ilaa haddii ila fogtee shalayna ahayd ismaaciilo ilaa haddiiba ila fogtee caashe qayb kaloo waraysiga ka mida bal sideed iyo lixdanka ayaynu berri dhegaystayaasha aynu u haynaa oo uu dee heerlamaalkaasi dhinacyo kale kaga hadli doono
mar kale duhur jimcaha oo wanaagsan meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waxaanad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciil ow dhallinyaradii markani een, inta badan waxyaabaha dhallinyarada een, aad farta loogu godo waxaa ka mid a een, in dhallinyarada ay yihiin aalad loo adeegsado in wax lagu burburiyo Haye.
gaar ahaan soomaaliya dhowr iyo labaatankii sane u dambeeyey waxyaabaha farta aadka loogu godo waxaa ka mid a in dhallinyaradu ay ahaayeen een, aaladii loo adeegsanayay in dalka een, lagu burburiyo Far- farta lagu godo aad u Wa- macna wa- caashe
Wax afar- Erey- waxa afarta loogu gudaa waa xoog waa xoog marka ileen dhallinyaradu waa xoogga dal kasta Ere- ereyga Marka- laftigiisa laga yaaba marka dad badan inay iyagaya faaftaan.
xaabadii iyo shidaalkii wixii oo dhan iyaga dalka u noqda sidaasaa la yidhaahdaa Haye.
marka hadda waxay isku dayeen malaha inay wixii iska jajafaano ay dhinac kale malaha ka soo baxaan marka dhallinyarada ku nool een, magaalada galinsoor ee gobolka mudug waxay hadda isu abaabuleen inay magaalada bilicdeeda soo celiyaan malaha waxay isleeyihiin een, gacantaad ku burburiseen haddana malaha ku dhisa Haye.
marka waxay isu abaabuleen hadda inay magaaladii dhisaan oo ay bilicdeedii soo celiyaan marka dhalinyarada de waa laysaga aaneeyaa un inay wax burburiyeen laakiin laga yaabo dee inay yihiin dadkii een, ee, dhinac walba waa- uu xum- in wanaagsan iyo in xumaba ku jiri karta waxaa laakiin waxaa la yidhahdaa la-aantood waxba ma fulayso Haye.
marka maadaama xoogii ay yihiin iyagaa la adeegsadaa baa la yidhaahdaa Haye.
marka wariyaha v o e magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa bal qaabka ay uga qayb qaadanayaan hadda bilicda magaalada galinsoor dhallinyaradan oo u istaagtay ka shaqaynta deegaanka gallinsoor ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay isku howleen wax ka qabashada nadaafadda deegaanka wacyigelinta sidii loo joojin lahaa jarista dhirta iyo ka qayb qaadashada dayactirka xarumaha bulshada ee gallinsoor ku yaala cabdiqani daahir haaruun oo ka mida dhallinyarada ayaa iiga sheekeeyey waxyaabaha ay muhiimadda saareen wixii ka dambeeyey sidii ay u burburtay dowladdii een, soomaaliya ee dhexe degmada galansoor waxay ka mid tahay meelaha ayna soo gaarin dowladihii ku meel gaarka ahaa oo aysan waxba ka qabanin marka baahiyaha jira ee adeegyadii bulshada loo qabo markaan aragnay ururkan een, arrimaha horumarinta arrimaha bulshada ee degmada galansoor oo ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaan u aasaasanay inaan soo celino arrimaha een, dhammaan baahiyihii sidii aan wax uga qaban lahayn baahiyaha een, taagan de- ka taagan degmada galansoor ee bulshada u baahan oo oo- oo aadka u baahan tahay sida wacyigelinta arrimaha een, naba een, arrimaha aan amniga waxyaabaha la xiriira sida degmada waxaa ka mid ah xiliyadaas dadkii kacay oo aan nidaam dowladeedii midna arkinin waxoogaa isbaarooyinka oo kaleeto baa yaa ka jiray marka arrimahaas inaan ka wacyigelino een, nadaafadda degmada oo kaleeto oo dadku maadaama ayna dowlad hoose iyo wax arrimahaas ka shaqeeyana jirin inoo kale wax ka qabano een, arrimaha horumarinta degmada qayb een, oo leh qeybo kala duwan infrastructureka si guud waxbarashada caafimaadka een, ka wacyigelinta cudurrada faafa een sidii een dhalinta een gaartay heerka iskuol ageka ay iskuulaadka u tegi lahaayeen maryan sheekh xasan oo ka tirsan kooxda dhallinyarada ah ee is abaabushay ayaa ka hadlaysa kaalinta gabdhuhu ay ku leeyihiin wacyigelinta waxaa ku jirta in howsha aada qabateen wacyigelin maleeshiyaadka jidgooyooyinka ee u taalo in laga hortago dhirta xaalufinteeda kaalinta aad ku yeelan kartaan adinkoo gabdho ah abo waa dadaaleynaa wiilasha isbaarada u taalla waa in adeer waa in abti waa in hooyo een, wacyigelin baa laga sameynayaa isaga laftirkiisa waa lunsan yahay ee, wuxuu ugu talagala maahan waa la wacyigelinayaa marka dadaal badan haddaan sameyno waxaan u malaynaya wiilashaas walaalaheen oo qaldan inay ay kasoo noqon doonaan qaladka ay ku jiraan midda dhirtana sidoo kale dad baahan waa shaqala-aanaa dadkii hayso shaqo abuur kale haddii loo raadiyo dadka dhirta way iska daynayaan maryan ayaa mar kale ka hadashay sida ay wax badan isu bedeleen magaalada way jajaban tahay qofkii soo galo oo aan aqoon jirin markuu soo galo wuu ka naxayaa waxyaalaha lagu kalfay inaan is abaabulnana waa waxyaalahaas oo kaleeto een, wax walba waxay ahayn xanuunii dowladoo burbursan oo kale inaan annaga annagoo dad shacaba ah oo aan dowladna taageerin oo cid kaleeto aysa waxna siinin jeebkeena intaa wax ka qorshayna bishii qof walba wuxuu iska jaro kale iska jaro een, xarumaha dowladoo jajaban oo kaleeto wixii aan bilcda kusoo celin karinoo kaleeto inaan ka qayb qaadano oo magaalada bilceeda kusoo celin Een, dib u heshiisiin aa la sheegayaa dadka guryaha jajaban oo laga naxaayana waxaa u malaynaya dadkii la haddii soo degaan inay dhismi doonaan insha allah
ilaa iyo hadda magaalada maxaa isbedelo ka muuqda marka magaalada walaa dadaal badanaa ka muuqda inkastoo aysa awood lahayn dadku ay xarumahaas dowladda oo kale wadooyinka ku yaalaan qaarkood haddii aan ka qayb qaadano oo dhisno oo boorarkeena ku dhejino waxbay ka qabanaysaa magaalada bilicdeeda dhallinyaradan ayaa la baxay ururka dhallinyarada horumarinta galinsoor waxa ayna ka sheekeynayaan inaanay jirin cid ka gacan siisay howlaha ay ka qabtaan deegaanka balse dhexdooda ay ka sameeyaan dhaqaale aruurin Een, arrintan waxay ahayd arrin een, fikirka dhallinyarada een, ay ka ka dhex dhalatay een, shirar dhallinyarada degmadaasi kuley inta badan joogta ayay ka dhalatay oo degmada degan hadeertaan arrin ka dhalatay bay ahayd fikirkan ba- arrintan- arrintaani fikirkooda deen markay noola imaadeen degmada dad aqoon-yahano iyo bulsho qeybo kala duwan oo bulshada dadka kooban oo deegaanka kasoo jeeda ayaa arrintan isa kaashaday adigoo fikir ahaan markii aan isla qodobayna ugu dambayna arrintan ayaa nooga soo baxday inaan degmadii aan anagu maadaama aan dowlad hore wax uga qabata jirinin dowladdan hadda galmudugna hadda ay bilow tahay een, qof walibana degmo walbana wixii u qabsoomaya xarumaheeda een, hadda ka dhisan lagu qiimeynayo inaan degmada aan gaarsiino heerka degmooyinka dowladuhu ka shaqeyn jireen inaan annaga oo aan dowlad ahayn oo dadkii degaanka ah iskaa wax u qabsa qaab ah aan u gaarsiino cid naga caawisay ma jirto waxa naga caawi waxaan isticmaalayna waa jeebkeenna maskaxdeenna muruqeenna intaasaan isticmaalayna dhallinyarada isu tagtay ayaa waxa ay u badan yihiin dhalinta waxbarata waxaana inta badan ay ku taamayaan sidii koox walba oo dhallinyaro ah ay u hagaajin lahaayeen deegaanada ay ku nool yihiin ama ay ka soo jeedaan magaalada galinsoor waa magaalo qadiimi ah kuna taalla dhanka koofureed ee magaalada gaalkacyo qiyaastii waxay u jirtaa sagaashan kilomitir magaalada waxa ay marti u ahayd in muddo ah colaado gaamuray ha yeeshee waxaa muddooyinkan ka muuqanaya isbeddel ay sameeyeen qurba joog u dhalatay deegaanka cabdiwaaxid macalin isaaq barnaamijka dhallinyarada maantay v o a gaalkacyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid haatanna ah ismaaciil waxaan dhegeystayaasha ku nasinaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan nimco yaasiin iyo jookle waa heesta cabdu soo dhowow
Sida tahay dhalaaniyo waalidkii dhamo oo kale Sida tahay dhalaaniyo waalidkii dhamo oo kale ku dhabto weligii. Ha, ha, ha, ha. dhaqankiyo asluubta dheertahay hablaha oo dhaqankiyo asluubta dheertahay hablaha oo markii aan ku dheerdaba igu dhalay igu dhalay igu dhalay kalkacalkee Markii aan ku dheedaba, igu dhalay, igu dhalay, igu dhalay dalka cagayay. Oo dhaqashadii, haddii xiro jannaadi, jannaadi.
cabdi soo dhowow nimco yaasiin iyo jooqle haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaarahan filayaa inaad naga sugaysaan waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo haya
aynu ku horreyna dhegaystayaal xubinta cayaaraha nadiga kubadda cagta barcelona oo dadaal ugu jirta sidii ugu guulaysan lahayd koobkeedii afarilabaatanaad ee laliigaha dalka sbain ayaa u muuqata mid aan hadda la istaajin karaynin atletico madrid oo kusoo xigta barcelona ayaa sideed dhibcood ka hooseysa naadiga halka real madridna labaiyo toban dhibcood ay ka hooseyso waxaana naadiga katalanka ka dhisan ay tahay naadihii halgan ugu jirta sidii ay koobkaasi u qaadi lahayd iyadoo rikoor cusubna dhigtay kadib markii ay noqotay naadiga ugu wakhtiga dheer ee aan laga badinin taariikhda kubadda cagta dalka sbain waxaa rikoorkaasi hore u haystay leo banheker oo real madrid hogaaminayay xilli ciyaareedkii markaasuu afar iyo soddon kulan aan laga badinin naadiga real madrid hase yeeshee barcelona ayaa rikoorkaasi ay jabisay oo mid cusubna dhigto shan iyo soddon kulan oo isku xiga oo barcelona ciyaartay xilli ciyaareedkan aan laga badinin rikoorka banheker ee real madrid ayaa naadiga barcelona waxaa tababarahooda luis enrique uu barbareeyey markii ay laba gool iyo gool kaga adkaadeen naadiga kubadda cagta ee sevilla iyadoo mid cusubna shalay ay dhigeen oo shan gool iyo gool ay kaga adkaadeen naadiga kubadda cagta rayo vallecano laba ka mid a ciyaartooyda naadiga rayo vallecano ayaa calaamada guduudka loo taagay garahan diego lorente iyo manuel itura iyadoo shanta gool ee naadiga barcelona ay ku badisay saddex ka mid uu dhaliyay lionel messi halka labada kalena ay kala dhaliyeen evan rakatich iyo arda turan oo goolkiisii ugu horreeyey dhaliyey hase yeeshee rigoora oo naadiga barcelona lagu abaalmariyey kadib markii khalad lagu galay mid ka mid a ciyaartooydooda islamarkaasina luis suarez uu rigooradaas nasiib u yeeshay inuu tuuro ayaa mar kale khasaariyey oo laga qabtay barcelona ayaa horyaalka hogaaminaysa lixdan iyo sagaal dhibcood ayaa iska leeday toddobiyo labaatan kulan oo ciyaartay kow iyo lixdan waxaa iska leh oo kulmo intaa la eg ciyaareen naadiga atletico madrid real madrid waxay iska leeday konton iyo toddoba dhibcood valrealna konton iyo saddex dhibcood waxaa maalinta berita la dhiiri doona kulmo ka tirsan horyaalka iyadoo real madrid egeegadeeda san diego barnabeu stadium ku martigelin doonta naadiga satavigo las balmas ayaa u socdaali doonta valerial khitaviya sevilla ayaa wada ballansan deportivo lacaronyanan waxay la ciyaari doonta naadiga malaga oo ay martigelin doonto kulmo kale ayaa sidoo kale la dheli doona horyaalka dalkaasi ingiriiska iyadoo kooxuhuna ay isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur labadaas kooxood oo horyaalka u dagaalamaya ayaa ku kala jira labaad iyo saddexaad waana kulan xiiso badan oo ka dhici doona gegada wat hartland stadium waxaana kulanka ugu horreeya kulamada brito waana kulanka ugu horreeya kulamada brito dhici doona chelsea ayaa gegadeeda stanford bridge kula ciyaari doonta naadiga stock city halka west ham ay u socdaali doonto everton manchester city ayaa la dheeli doonta naadiga aston villa newcastle united iyo a f c barnemouth ayaa ballansan southamptonna waxay la ciyaari doonta naadiga sunderland halka norwich city iyo swan cityna ay kulan dheeli doonaan horyaalka naadiga hogaaminaysa leicester city waxay la ciyaari doontaa naadiga watford dalka ingiriiska horyaalka waxay kooxo u kala horeeyaan naadiga leicester city ayaa hogaaminaysa waxayna iska leedahay konton toddoba dhibcood sideed labaatan kulan oo ciyaartay tottenham hotspur konton afar dhibcood iska leedahay arsenal konton iyo kow dhibcood iska leedahay manchester city afartan toddoba dhibcood man city hal kulan ayaa baaqi u ah dalka talyaanigana sidoo kale kulmo ayaa la ciyaari doonaa maanta roma iyo fiorentina ayaa dheeli doona halka britona ay dheeli doonaan hellas verona iyo zambadoria s napoli ayaa gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga kievo verona horyaalka waxaa hogaaminaya juventus oo toddobiyo labaatan kulan oo ciyaartay lixdan iyo kow dhibco iska leh s napolina waxay iska leedahay konton iyo sideed dhibcood kulmo intaa la eegayana ciyaartay roma oo toddobiyo labaatan kulan ciyaartay waxay iska leedahay konton iyo saddex dhibcood fiorentina waxay iska leedahay konton iyo saddex dhibcood interna afartan iyo sideed dhibcood ayaa iska leedahay dhegeystayaal xubintii ciyaarahan halkaa ay inoo joogto
jamaal axmed cismaan aad buu u mahadsan yahay oo xubintaas ciyaaraha inala socodsiinayay gebagabadii idaacadda ayaynu kusii siqaynaa caasho Ma ayaa igu- soo socota maa gabagabada igu kaadisid hee ismaaciilo markaad tusaale markaan kasoo qaada markaad hargeysa joogtay hee oo dan washington imaan haye marka jimcaha la joogay saacaddan oo kale la joogay kasoo Haye.
qaad inaad maanta oo kale aad hargeysa joogi lahayd haye maxaa qaban lahayd caasha waayo waayo dib haygu celinida Haye.
waxaanad helin Ha, waxaanad hayn baa laga soo qaadaa marka inaad sheeg sheega waa inaad dhibaysaan sheegsheegaa ay dhimaysaa dad baa ku jira hadda intii aad samayn lahayd oo kale ama intii aad samayn jirtay iyo waxyaabihii qaraaxiisiga ahaa ee faraha badnaa ee magaaladaad ku haysatay maanta xarafaa la tagayaa berri mingsing marba meel baa tegi lahayd Haye, haye marka waa lasii qorshayn jiray anigoo kale een, markaan xamar xogaa hor- muddo fog ay igu dambeysay laakiin nairobi ay iga dambeysay muddo dheer aan joogay jimco waliba meesha aan kasii qadayn doono een, way sii qorshaysnayd haye marka de halkan wixii oo dhan baa isku dhex furan halkan ji- sabtidii iyo xaddii jimcihii iyo talaadadii wixii oo dhan baa isku dhex yaacsan maalmaha idaacadda iyo skripka ayaan ku kala garanaa waraaqahanaynu idaacadda kusoo gelayno maanta waa jimce maanta waa khamiis maanta waa sabti maarji baa dhammaatay February- saacaddiina
dee saacadda wata in hor taalla.
adigoo Marka- salaada subax tukan waxaa leedahay duhur wanaagsan marka inahaa saacadaha ka hor yaalla iyo intaasunbaa dee noloshaadi ku xidhnaatay aad iyo aad aad iyo aad hadal badan ahaan ma buuxshay bal markana dhegeystayaasha aan mid ka mid a heesaha dabacsan aan u hayno aan usoo qabanna waa waddada ku qulqul iyo farxiyo fiska
Caasha.
maqalantida waddada ku qulqul qulqul waan fahmi la'ahayba hees halkaad ka keentay aad iyo aad Maxaa khaldan?
farxiyo fiska codkeeda macaan dhegeystayaasha waxaan islahaa een, bal maalmahan lama maqala dadka hadda gudala dhegeystaan barnaamijka dhallinyarada maanta dhegeysanaya waxayna gabagabo u tahay guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee maanta oo jimca intaan mar kale hawada kusoo noqonayna waxaan dhammaan uga tegaynaa dhegeystayaasha sidaas iyo jimco wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.